bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan qodobada warka duhur ee ugu doorkaroona aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo goordhow ka bilaabatay tendhada afisyooni ee muqdisho iyo wafuud heer caalami ah oo soo gaaray magaalada muqdisho si ay kaga qayb galaan caleemasaarka
ammaanka guud ee magaalada muqdisho oo si weyn loo adkeeyey iyo waddooyinka caasimadda oo xiran
xaaladda magaalada hargeysa oo maanta kacsan iyo banaanbaxyo waaweyn kuna dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan somalilan oo maanta ka socda gudaha magaalada hargeysa ee somalilan
al-shabaab oo qaraxyo khasaare ka dhashay la beegsaday kolonyo la socotay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo marayay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
dad xoolo dhaqato ah oo maleeshiyaa dubaysan ay ka dhaceen xoolahooda oo maanta dib loogu wareejiyey
wararka dibadda warkeena ku jirana waxaa ka mid ah
roobab daadad wata dadna ay ku geeriyoodeen oo ka daa'ay dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka warka duhurnimo ee dalsan waxaa si wada jira idinkuga akhrinaya anigoo ah calaadan axmed iyo cabdisalaan juule isla cabdisalaan ayaa soo saaray qodobada maqashan waxa ayaan kuwii ugu door karoonaa markaana isagii oo faahfaahsan aanu ku bilownay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya ayaa goordhow ka bilaabantay tendhada afisyooni xindaabka xalane ee muqdisho sidoo kale goobta ka socota caleemasaarka iyo sidoo kale waxaa ku sugan wafuud heer caalami ah oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho si ay kaga qayb galaan caleemasaarka dhanka kale ammaanka guud ee magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey wadooyinka caasimadda ayaana maanta u xiran caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka soomaaliya oo dib loo doortay wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday soona koobaya xuseen washington
waa mahadsan tahay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta teendhada fisioni waxaa gurdhow ka bilaabatay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta lagu balansanaa inay ka qabsoonto magaalada muqdisho caasimadda dalka munaasabadu maalmihii lasoo dhaaf waxaa socotay qabanqaabadeeda maanta oo khamiis ah ayay daqiiqado kahor waxay si toos uga bilaabatay teendhada fisiyon ee xindaabka garoonka diyaaradaha dancadee muqdisho munaasabada waxaa ka qaybgalaya wafuud fara badan oo saacadihii ugu dambeeyay soo gaaraya magaalada muqdisho waxaana madasha dadka ka qaybgalaya kamid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele madaxweynaha dalka kenya uhuru muga kenyatta ra-isul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madax kale oo ka socota dalalka qatar sacuudiga waan idhaahdee yemen cumaan iyo sidoo kale dalka kale ee lagu magacaabo waa nirahdee dalalka kale oo kamid ah wadamada carabta sidoo kale dalalka caalamka waxaa ka qayb galaya safiirada wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo ka socda dalalka turkiga iyo sidoo kale wadamo kale oo iyagana kamid ah wadamada taageera dowladda soomaaliya haddii aynu u horeyno wafdiga ka socda dalka qatar waa nirahdee imaaraadka carabta waxaa kamid ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalkaas iyo sidoo kale wafdiga hogaaminayo sidoo kale waxaa madasha ku sugan ra-isul wasaaraha dalka masar iyo wafdiga hogaaminayo iyagana soo gaaray muqdisho oo ka qeybgalaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda oo haatan si toos uga socota teendhada afisyooni ee xindaabka garoonka diyaaradaha dancadee muqdisho adi ku dhowaad in ka badan afartan dal wakiilo ka socda ayaa ka qeybgalaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda kuwaasoo dhammaantood lagu casuumay ka qaybgalka munaasabada sidoo kale madasha waxaa ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed galmudug puntland iyo hirshabelle sidoo kale waxaa iyagana kusugan xildhibaano fara badan oo ka tirsan galabada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta kusugan maxamed xuseen roble madaxweynayaasha hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne wareedarka maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarayaashii hore soomaaliya oo ugu horeeyo xasan cali kheyre iyo sidoo kale mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya dhammaantood waxay goobjoog ka yihiin maanta munaasabada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka socota seenada fisoni waxaana khudbado jeedinaya mas-uuliyiin kala duwan waxaana khudbadii ugu horeysay jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha beeraha dalka turkiga oo sheegay in dowladda soomaaliya ay xiriirkeeda leeyihiin ay sii xoojin doonaan sidoo kalena waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho ku casuumi doonaan oo ku tegayo dalka turkiga waxaa sidoo kale munaasabada haatan khudbad ka jeedina ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo ka hadlaya doorkii loo soo maray sidii dowladda soomaaliya dibudhiska loogu qayb qaadan lahaa gaar ahaan arrimihii doorashooyinka ka qabsama dalka isagoona bogaadiyay dhammaan doorashooyinkii dalka ka dhacay sidoo kalena waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay haatan cag saartay wadadii guusha sida uu sheegay wuxuuna tilmaamay in dowladnimada soomaaliya ay wax kasta ay ka weyneyd islamarkaana dadaal dheer kadib lasoo galay maanta la taagan yahay caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa la filaya in khudbada madashaas ay ka jeediyaan qaar ka mid a madaxda ka qaybgalaysa ee ka socda dalalka afrika ugu horreeya ra-isul wasaaraha dalka etoobiya madaxweynaha dalka jabuuti madaxweynaha dalka kenya iyo sidoo kale qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka xuseen dhanka wufuudda markaan eegno waxaa ku jira Uhu- uhuru kenyatta oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo intii dalku ka talinayay xiriirka uusan aada u wanaagsaneyn uhuru kenyatta maanta muqdisho soo gaaray bal imaanshihiisa iyo sida xiriirka diblomaasiyad isku bedeli karo uhuru kenyatta muqdisho maanta waxa uu ku yimid diyaaradda qaas ah oo waxa uu ka duwanaa madaxdii hore ee soo gaartay una yimid ka qaybgalka caleemasaarka uhuru ayaa ku yimid muqdisho diyaarad nooca militariga ah oo kasoo qaaday magaalada nairobi caasimada dalka kenya iyadoona maanta si weyn loogu soo dhoweyay garoonka diyaaradaha dancadee muqdisho sidoo kale markii ay u yimid waxaa kulan gooni ah yeeshay madaxda dalalka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladaha etoobiya jabuuti iyo kenya iyo sidoo kale madaxweynihii hore dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhammaantood sawirada laga soo qaaday lagu arkayay baraha bulshada iyadoona taas ay keentay in muddo sanada ah kadib ay kulmeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta.
uhuru kenyatta oo ah madaxweynaha dalka kenya intaa kadib cabdisalaanow munaasabadu way socotaa madax badan ay ka qayb galaysaa dhinaca kale ammaanka muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoona gebi ahaan een, caasimadda ay tahay mid intaba een, dhaqaaqeeda aada loo hakiyey kadib markii shalay ra-isul wasaaraha xukuumadda uu sheegay in maanta shacabka een, gobolka banaadir looga baahan yahay in ay dul qaataan xirnashaha wadooyinka wadooyinka ayaa xiran iyadoona aysan jirin wax gaadiid ah oo socda waxaana lagu arkaya wadooyinka ciidamada een, dowladda soomaaliya qaybahooda kala duwan sidoo kale waxaa si aada loo sii adkeeyey een, wadooyinka gala ama kuwa ka baxa een, garoonka diyaaradaha adancadee muqdisho iyadoona la dhigay ciidamo aada u fara badan sidoo kalena dhammaan mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa munaasabadda caleemasaarka ayaa dhammaantood maray brotokollo amni oo lagu hubinayo iyadoona dhammaan madaxda ka qaybgalaysa een, munaasabadda ay yihiin kuwo ka qaybgalaya halkaas caleemasaarka Een, sida guudjawigu waa uu degan yahay marka xuseen ugu laga reebo- dambeyn dhanka iyo garoonka waxaa leeyahay mashquul aada u saaxmad badan ayaa ka jira iyo sidoo kale dhanka iyo diyaaradaha cabdisalaanow xogtii ugu dambeysay aan ka helayno garoonka diyaaradaha dancadda waxay sheegayaan in baakinadii diyaaradaha garoonka ay buuxsameen een, kadib markii maanta ay soo gaareen muqdisho wafuud aada u fara badan oo qaarkood ay diyaaradaha ay weli u taagan yihiin garoonka oo markii ay dhammaato munaasabadda dib ugu laaban doona dalalkii ay ka yimadeen xogta aan helna waxay sheegaysaa in garoonkii uu buuxsamay baakinadiisa sidaas darteed diyaarado ama mas-uuliyiin een, wufuud ka qaybgali lahayd ee, munaasabadda caleemasaarka ay dib uga laabteen muqdisho kadib markii uu buuxsamay garoonka diyaaradaha bankigiisa oo loogu talagalay Een, taasina waxa ugu wacan madaxda iyo mas-uuliyiinta fara badan ay ka qaybgalaysaa munaasabadda caleemasaarka kuwaas oo sa- daqiiqado ama saacado gudahooda iska dabada yimid een, si ay u qaybgalaan caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo loo caleemsaaray maanta madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda xuseen washington ayukaasiya wararkii ugu dambeeyey dhanka caleemasaarka inala socodsiinayey
yaadaanaha markaana haddii aan eegno somalilan magaalada hargeysa ayaa xaaladeedu aada u kacsan tahay sidoo kale waxaa la sheegayaa banaanbaxyadan oo- ama banaanbaxyo xoogan oo ka socda inay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan somalilan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdiwahaab cirguj
banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo xukuumadda uu garweyne ka yahay muuse biixi cabdi ayaa maanta ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan banaanbaxaasi oo maalmihii u dambeeyey ay ku baaqayeen hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ah dadweyne fara badan oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani oo ay ku jiraan taageerayaasha xisbigaasi ayaa isugu soo baxay wadooyinka hargeysa oo ay banaanbax ka dhigeen islamarkaasina looga soo horjeeday muuse biixi cabdi dadka dhigaya banaanbaxa ayaa ku dhawaaqaya eraye ka dhana madaxweynaha somalilan sidoo kale dalbanaynan doorashada madaxtooyada wakhtigeeda lagu qabto waxay siteen oo ruuxayeen boorar ay ku sawiran yihiin saraakiisha xisbiga waddani ciidan ka tirsan kuwa booliiska somalilan ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dadkii dhigaya banaanbaxa oo ku kala yiri dadkaasi waday banaanbaxa looga soo horjeeday madaxweynaha somalilan geesta kale waxaa xabsiga loo taxabay ilaa iyo hadda qaar ka mid a saraakiisha xisbigaasi waddani iyo dadweyne fara badan oo mudaharaadka dhigayay geesta kale gudoomiye xisbiga mucaaradka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa waxauu ka warbixiyey dadka muhdaraadka dhigaya ee la dhaawacay sidoo kale saraakiisha xisbigaasi ee xabsiga loo taxaabay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaan barka jaamac batuun oo isna dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah xuseen aadan cabdi oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah waa laba xildhibaan labadaas suba xogaya ku xigeen afta aftax siciid jaambiir oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah caabi maxamed cabdi oo dhaawac soo gaadhay cabdi maxamed cabdilaahi oo dhaawac soo gaadhay maxamed cali cabdi iyo marwe xaliimo xayd xamse maxamuud ismaaciil cabdiladiif xuseen intaasuba dhaawac baa soo gaadhay waxaa sidaa la mid ah maxamed dhamme iyo cali axmed oo iyaguna dhaawacyo fudud soo gaadheen waxaa la mid ah xogaye cawil galaydh oo isna dhaawac soo gaadhay gacanta xabadi kaga dhacay isna xabadnoo lagu dhuftay dadka noocaasa iyo inta aanu aqoonsanay ama na soo gaadhay intaa na soo gaadhay waa intaa wixii kale na soo gaadhana dib baanu warbixinteena ka soo sheegi doonaa waxaa la xidhxidhay namber badan ayaa la xidhxidhay intaasana soo gaadhay xildhibaan salibaan food xildhibaan leh immunity waan dhibaato geysan waa la xidhay wasiir hore cabdillahi cukuse waa la xidhay xogeeye maxamed faarax xogeeye arrimaha gudaha waa la xidhay xogeeye cawil galaydh isaga dhaawacaasaa soo gaadhay laakiinse markii dambe waa la soo daayey cabdiraxmaan rooble cabdisigis ninka la yidhaahdo waa la xidhay weliba jirdil baa loo geystay
kaasi waxa uu ahaa master xirsi oo isagoo ka warbixinayay dhaawacyada soo gaareeyey mas-uuliyiin ka tirsan ama xildhibaan ka tirsan somalilan iyo dad shacab ah al-shabaab ayaa qaraxyo khasaare ka dhashay waxay la beegsadeen koloonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda wadanka soomaaliya ama dalkeena soomaaliya oo marayay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe warkan waxaa faahfaahinaya salemaan xuseen al cadaale kolay ay wadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska danab oo ka baxay magaalada muqdisho ayaa waxaa qarax xoogan lagula beegsaday duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa oo ahaa miino nuuca dhulka lagu aas ah ee meelaha fofog laga hago ayaa waxa uu qabsaday gaari ka mid ah kolonyada oo nuuciisu ahaa midka ay soomaalidu u daqan cabdibilaha oo ay saarnaayeen ciidanka danab kuwaasi ugu sii jeeday magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle dadka ayaa waxay ku warameen in qaraxa uu ka dhashay khasaaro badan oo gaaray ciidanka la qarxiyey waxaana la sheegay inay qaraxa ku dhinteen inka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka danab islamarkaana saarnaa gaariga uu qaraxu haleelay al-shabaab warar qoraal ah ay barahooda bulshada barahooda internetka ay ku qoreen waxay ku sheegteen in qaraxa aada u xoogan ama qaraxa aada u xoogan ay la beegsadeen kolonyo ay wadeen ciidamada danab ama ciidamo danab ah oo ka baxay magaalada muqdisho kuwaasi oo markii hore gaaray degmada balcad kana sii baxay balse lagu qarxiyey duleedka degmadaasi iyaga oo kusii jeeda magaalada jowhar shabaabka ayaa intaasi kusii daray inay qaraxa ku dileen shan iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada danab ee dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana qaraxa uu burburiyey gaari digni ka ah oo ay saarnaayeen ciidamada la qarxiyey sida lagu arkay sawiro ay al-shabaab soo bandhigeen ilaa iyo hadda ma jiro waxwar ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab oo ay uga hadlayaan qaraxaasi khasaaraha dheliyey ee al-shabaab la beegsadeen ciidamada qaraxyo sababay khasaaro kala duwan ayaa horay ciidanka dowladda iyo kuwa amisom lagula eegtay wadada xiriirisa magaalooyinka jowhari balcad
mahadsanid salebaan al cadaala markaana haddii aan eegno dad xoolo dhaqata ah ayaa maanta dib loogu wareejiyey xoolahooda oo horey ay ugu dhaceen maleeshiyaad hubeesan warkaasina waxaa eegaya maxamed cabdulaahi c d koox duleedka deegaanka ka xandhaale oo ka tirsan gobolka mudug ayaa lagu kala wareejinaya xoolo halkan hore uga dhaceen koox maleeshiyaada xoolahan oo ah ari tiradiisu gaarayso oo ka mid ah oo horey uga dhaceen maleeshiyaad xoolodhaqata ku sugnayd aagga deegaanka ka xandhaale ayaa waxaa maanta soo wareejiyey maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana kala wareegay kuwa dowlad goboleedka galmudug goobta xoolahan lagu kala wareejinayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo maamulada degmooyinka bandiiraley galinsoor saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa dowlad goboleedka galmudug odayaasha dhaqanka culimada ururada dhallinyarada iyo dhibinayaashii xoolahan lahaa kulan ay ku yeesheen mas-uuliyiinta galmudug iyo kuwa dowlad deegaanka soomaalida ayaa laisku afgartay in xal laga gaaro dhibaatadii ka dhalatay dhaca loo geystay xoolahan korneel muliid oo ah komishinka gobolka doollo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed shiri qodaar iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka doollo maama qadiijo sida sharafta leh oo xushmadda leh oo wanaagga leh oo quruxda bale isugu taxallujiyeen xoolahaas dadka wax magaratada ahoo ay meesha ka qaadeen oo ay dowladdaasi ugu dadaashay waxaan leenahay aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa waxaan la wareegnay neef baan la wareegnay awalna wuxuu ahaa arigaasoo afar kun iyo toddobaqoiyo baaqiga maqanna waxay noo sheegeen ilaahay khayr badan ha siiyo inay ilaahay idankiis ay kura daba joogaan waxna ay hayaan inta kalena ay nagu wareejinayaan maalmaha soo socda gudahooda
ari dhan neef oo aan ku wareejinnay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee qaybta galmudug iyo gudoomiyaasha kalinsoor iyo bandiiraley iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaas iyo taliyaasha ciidamada ee aagga ka howlgala annagoo ah maamulka gobolka doollo arigaas oo maalin dhaweyto ka mid ahaa xoolo halkan lagu kala dhacay iyagaan ku wareejinay waxaan rajaynaynaa ariga waxbaa ka dhiman tirada ka dhimanna inaan maalmahan soo socda insha allah aan dhammaystiri doono haddii ilaaha yidhaahdo waxaan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka maamulka galmudug ee qaybta mudug
halka warkaas aad kala socotaan waraadya dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda roobab daadad wata dadna ay ku geeriyoodeen ayaa waxa ay ka da-een gudaha wadankaasi shiinaha gaar ahaan bartamaha dalkaasi wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno gudaha dalkaasi gaar ahaan bartamaha magaalo ku taalo gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in rabab daadad wata ay ka da-een gudaha dalkaasi rababkan ayaa dad fara badan waxyeelo ay kasoo gaartay qaarkood ayaa la la-yahay halka dad kaloo aada u fara badannaa guryahooda rababku ay burburiyeen guryo aada u fara badan oo ku yaala bartamaha magaalooyinka kala duwan gaar ahaan bartamaha magaalada dalkaasi ayaa hadda waxaa lasoo warinayaa inay aada u burbureen raboobka daadadka wata darteed dadyo aada u fara badan ayaana lagu la-yahay raboobka daadadka wata inay qaadeen guud ahaan warkii doore aad kala socoteen doornimadan raadiyaha dalsan waa nageyntaa ciddu warkayga seego waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka aan ku leenahay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel